Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayaan in ka badan 180 arday oo dhammeeyay kulliyadaha caafimaadka, shaybaarka iyo kombiyuutarka kana aflaxay jaamacadda Joogkay ee magaalada beledweyne. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda duqa magaalada beledweyne Nadar Tabax Maalin, wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Hiirshabelle Mahad Maxamed Xasan, waalidiin, macallimiin, ardayda qalin jebinaysay marti sharaf kale. Maamulaha jaamacadda Joogkay ee magaalada beledweyne Mustaf Cabdirashiid Maxamed ayaa ka waramaya marxaladii ay soo mareen ardayda qalin jebisay.
waalidiintii sida quruxda badan ciyaalkaas u soo abaabulay Een, waxbarashadoodii hadday hiil iyo hoo aad tahayba soo garab istaagay iyo inaan u mahad celinno macallimiintii soo saartay ja- een, ardadaas iyo weliba inaan mataqaanaa maxaheed aan u mahad celinno jaamacaddii juhdiga intaas le ee ku bixisay gobolka ilaa iyo dafcadii sideedaad mari hayso Een, waxaan leenahay hambalyo hambalyo Ma- een, ardadan ilaa iyo bilow ilaa iyo dhammaadkiina markhaatiga ka aheyd soona dadaalaysay garabkan u aheyd waxaana leeyahay juhdigii maanta aan bixinay waa kaasaan waan aragnaa hadduu ilaa yidhaha waxaana sii qorshay doonaa intaas inta badan inaan diyaar u nahay inaan u adeegno een, een, gobolkeenna aanan u adeegno hadduu ilaa yidhaha waxbarashada een, gobolka aanan isku dayno insha allah inaan soo saarno intaan iyo inka badan duqa magaalada beledweyne Nadar Tabax Maalin, wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Hiirshabelle Mahad Maxamed Xasan iyo qaar ka mid ah marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ugu hambaliyay guusha ay gaareen ardayda.
Een, hambalyo hambalyo ardayda qalin jebinaysa jaamacadda joogkii farxad weyn iyo sharaf ay ii tahay inaan maanta munaasabadiina aan qiimaha badanna aan goobjoog ka ahaado sharaf weyn iyo karaamay ii tahay inaan mar kale ka soo mid noqdo barayaashii iyo macallimiintii daraasaadkii qaar idin soo siiyey sharafay ii tahay inaan wejiidiinaan iyo farxaddiinaan quruxda badanna aan qayb ka ahaado maanta waxaan idin leeyahay hambalyo cilmiga aad barateen ilaahay adin ku anfaco adinka iyo annaga iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba ilaahay ha ku anfaco intaas iyo in ka badan iyo dadaalkaas iyo mid ka badanna waa idinka filaynaa ilaahay ha idin garab galo maantana waxaad joogtaan guulahanadkii ama qalinbedelashadii ardaydiinnii aad ku soo sinteen macallimiintii waxbaraysay xaqiiqatan macallinku waxaan is leeyahay waa waalidka lagu soo salimo gurigu markuu ka soo baxo cunuga uu socod barto Ee, runtii iskama imaan waxay ku timiday dadaal fara badan oo isku tagay oo dhowr qaybood oo dadaallo wada bixiyey ay ku imaaday guushan maanta in loo dabaaldego waxaa ugu horreeyaan jeclahay waalidiintii ardaydan ee, mas-uulka ka ahaa ama waalidka u ahaa Qaar ka mid ah ardayda qalin jebiyay ayaa raadiyo Beerlo sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen.
farxaddeyda maanta lama soo koobi karo waxaana ka qalin jebiyey bo- een, laab magacaygu waa sikri cabdiraxmaan jimcaale een, waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jebinayso een, jaamacadda jogkey Een, maantana waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda ka qalin jebinayso jaamacadda jogkey aadaan ugu faraxsanahay dufcadda maanta qalin jebisa ayaa ah dufcaddii sideedaad ee ka baxda jaamacadda joobkay ee magaalada beledweyne tani markii la aasaasay jaamacadda